xasan sheekh maxamuud isagoo meel madal ah ka hadlayay ayaa waxa uu shaaciyey dhaliilo ka dhan ah shacabka iyo bulshada walow uu yaro ammaanay bangiyada iyo shirkadaha isgaarsiinta wuxuu muujiyey inay ku dhibban yihiin sidii ay ganacsatada uga heli lahaayeen wuxuu ugu yeeray canshuurta danabaysan wuxuu ogaaday in dadku ay ka xeeladaysanayaan canshuurta islamarkaana aanay isticmaalaynin maarjentinka bangiyada iyo hay-adaha isgaarsiinta runtii waa ammaanaya wax walba wuu ku ammaanaya canshuuraha qaarkood waa ku ammaanaya sida ay hormuudka uga noqdeen laakiin meesha ceebta ku harsan tahay waa intay mataqaani ganacsatada waa ganacsatada soomaaliyeed maanta waxaan rabaa halkaan baaqa uu jeeday waxay tahay merjantiga meelaan ahayn lacagta kuma qaban kartid maqaayad yar haddaad tahay subermarket haddaad tahay bangi haddaad tahay waxaad doonta aho laba gacmood oo lacagtoodu isdhaafaysaay hadday timaado sistamkaas waa in la dhex maraa xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalk ah ayaa mar kale ku celceliyey oraahdiisa ahayd in qofka shaaxa cabaya iyo kana biyaha cabaya ay ka rabaan canshuurta balse looga baahan yahay ganacsatadu inay kala shaqeeyaan sida uu hadalka u dhigay waxaan taaganaha marka war waxaan hadda shaygan hadduu boqol doolar haddaad ka bixinaysid boqol iyo shan doolar qofka ka qaad shaygan boqol doolar uu joogo boqol iyo toban doolar maanta jooga war intaa ganacsatada intaa ka rabno waa intaa dadka qofka soomaaliyeed biyaha cabaya iyo midka saxanka bariiska ah maqaayada inta soo fadhiista ka cunaya iyo midka koobka kafeega cabaya waaye waxa lacagta laga qaado waa markii wiishka midka qaadayo iyo xamaaliga alaabta qaadaya dekada jooga iyo baabuurka soo qaadayo taana taana lacagtooda intaad u xisaabantaad ku dartaa markaad badeecada gelaysid tanna waa ku dartaa war adigu xakarashadaadu meeshaasay gaaray bal eed haddana eedaad qabtaa in badan oo dadka soomaaliyeed ka mid ah ayaa sida aragtiyadooda laga dheehan karo waxa ay aaminsan yihiin in canshuurtu ay tahay dhaqan baalmarsan shareecada islaamka islamarkaana waxay u arkaan baad loo soo bareeray in laga qaado